بدر أغني بدر أغني بقي وضنا بسني بولنيك بدر أغني
bismillahi raxmaan raxiim asalamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dhegeystayaal nagala socotaan waa raadi xasan guri siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba mega artis dhublin waxaa xigda kusoo dhawaada barnaamijka suux wanaagsan ee raadiyo xasan guni barnaamijka waxaa idinla socodsiin anigu cabdillahi cabdicasiis saraad facebook ah bogga kulanahay sanguni radio on live kanahay dhegeystayaal oo nagala jeen qaadaysaan halka youtube-ka channelkeena yahay radio sanguni barnaamijka saakoo talaada waxaa idinla socodsiin anigu cabdillahi cabdicasiis saraad barnaamijkan aan ugu talagalnay dhegeystayaasha waan ku ogaano halkay ku sugan yihiin sida loogu abreystay hadalhayntu waxay tahay nambarkaasi tooska dhegeystayaasha barnaamijka u qayb qaadan karaan waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal dhammaantiin waxaad leenahay suux wanaagsan ku jira daan u baaqno aloo dhegeyste
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullah barakaatu soo dhawow maxamed kulbiyow kusoo dhawo barnaamijka suux wanaagsan ee raadiya hasanguuni halkaad ku sugantahay saaka iyo nawaaxigeedaba si loogu abariistay
walaalla waa mahadsan tahay cabdullaahi cabdicasiis iraadow waa ku salaamayaa walaal macaan insha allah diibina alkariim maarta waxaan ku suganahay laanta hawada degmada dhowbley
waa gartay soo dhawow maxamed kulbiyow laanta hawada iyo agagaarkeeda iyo intaad ka wareyso saaka sida loogu abreystay hadalhayntu waa sidee banalo wadaaga
walaal maaragtay wax dhibi kama gaadha alxamdulilah xalay nabadaa lagu soo aruursaday intaan ognahay saakana nabadaa lagu soo kacay alxamdulilah wax hadda dhibi kama jiro waxaa hadda hadalhayn oo ka jirta male sababkay goobihii maaragtay waxbarashadii dhallaankii waaba dareereen goobaha ganacsiga dibaa loo ballaqay ku socodka gaadiidka caadi weeye ina haba yaraatay wax dhibi kama jiro alxamdulilah aad baa loo fiican yahay intuu waaga bariyay saaka masaajidada waa ku wada tukanay xaafadaha qaarkood wax hadda dhibaatada maarata lama sheegin alxamdulilah aad baa loo wacan yahay aad baa loo wacan yahay waxaan gaaray saakay maarata meesha la yidhaha danwadaag iyadana sidii oo kale alxamdulilah wax hadda dhibaatada iimay sheegin dadka meeshaan ugu tagay alxamdulilah magaaladana waa sidii oo kale iyadana meelo badanaa lugta saaka soo marmaray alxamdulilah damaheygaas ka badnaa alxamdulilah dadkana hadda wixii maarata wanada xaafadaha aan ku arkay dhibaato iimay sheegin magaalada waa sidii oo kale iyadana maaragtay ninkii maaragtay goob ganacsi lahaa ganacsigiisa buu dib iskaga ballaqday haddii ay noqoto maaragtay bakaarada hadday noqoto maaragtay dukaanada hadday noqoto goobaha maaragtay dharka lagu gato oo carwooyinka ah haddii ay noqoto maaragtay maqaayadihii waa sidii oo kale kama marno maaragtay goobaha maaragtay maaragtay oo kawaanada kama marno goobaha maaragtay ilahay midid harqaamada alxamdulilah wax badhibi kama jira alxamdulilah nin walba oo maaragtay de iska haysta isagana sidii oo kale maaragtay goobaha maaragtay maaragtay sariflayaasha waa sidii oo kale wax hadda dhibaatay maana ogin goobaha maaragtay maarata xoolaha maaragtay kawaanadii waa sidii oo kale farmashiyooyinka waa sidii oo kale wax hadda dhibe walaala ma jira aad baa loo fiican yahay dadka meelo badan oo iska fafadhiyaan oo maarata waad arkaysaa goobaha hadda maaragtay waa iskugu yimaadeen oo saaka waa arkaya maaragtay rootiga iyo shaha iyo maarata qaxwooyinka lagu cabo dadka waa nabadgelyo unbay maarata isu sheegeen in badan oo maaragtay meelahaas ita waar arkaya wax hadda dhibaato iima ay sheegin waa iska maaragtay ganacsanaya nin walba ganacsigiisan buu dib iskaga bilaqday ba hadda maaragtay hadda oo hadalhayn oo hadda ama dhibaato xaggeeda ka sheekaynaya maana arag alxamdulilah aad baa loo fiican yahay dadka nabadgelyen bay isu sheegeen oo nin walbaba hadee meel walbaba xaqadu ka soo baxa waa la iswaraysanayaa wax hadda dhibaato ee maaragtay lama sheegayn alxamdulilah aad baa loo barwaaqaysan yahay xagga jooreeda hoose waa sidii oo kale iyadana saakay dad badan baan ka wawacay wax hadda walaal hadda dhibaato ee kama jirin deegaamada hadda maaragtay maaragtay hadda kolbihu intay ka bilaabato ilaa maaragtay raaskiyamboni manaarani waa sidii oo kale iyagana ilaa maaragtay buurgaabo meeshii la yidhaha kudhaa saddex lagood buush buushle waa xeebta inta hadda haddaan kuu sheegayo ilaa badhaada ku keentay ilaa meesha la yidhaha dalaayada wadajir intana maaragtay caanoole waa sidii oo kale alxamdulilah santaaro meesha la yidhaaha iyadana maaragtay waraq sagaashan kilomitr noo jirto sidoo kale wey iyadana inta hadda dalka aan ku tirinayna waa shoonaha joore oo dhan weeye oo xeebta intii kasoo gedisan ilaa ku keenta waraq danayto sagaashan kilomitr noo jirto inta iyadana hadee dadka degan deegaankii aan xagga kasoo jeeda waaye dadkana dalambaro badan baan ka hay alxamdulilah waa berigii saakay wax hadda dhibaatay li ima sheegin nin walbaba maaragtay dankiisanbu iska wata alxamdulilah wax hadda dhibaatay wax sheegtay iyo wax ceertana midna toona li ima sheegin waa la barwaaqaysan walaal miigana waa sidii oo kale hadda miigan hadda maaragtay jooreeda hoose waa sidii oo kale dhuubliaanteeda haddana iyadana miigeeda waa sidoo kale dad badan oo saaka waxaan arkaya xaggaasay towbaadiyaha ka imaaday oo xalay baan soo galnay lahoo dadka arileyda iyo xolaaleyda ah xoogaha maaragtay maaragtay dinyare iyo waxba iska sheegsheegan laakiin dhibaato kale noo iima ay sheegin walaal alxamdulilah intaan ogin intaa iyada weeye alxamdulilah aad baa loo fiican yahay aad baa loo fiican yahay walaalinahan waa mahadsantahay maxamed kulbiyo haddaan usoo leexano dhanka iyo salaanta yaad ka baran lahayd baridan lahayd barnaamijka oo aada suuxnasa ka dhigi lahayd
awalihu waxaan salaamayaa saxufiyiinta radio sunjuni adeeg ugu horeyso ee maaragtay cabdullaahi cabdicasiis iraada ee waxay maaragtay inta kale oo maaragtay soo raacda oo maaragtay ragga dumar bale arooryo wacan baan leeyahay boqol iyo toban iyo afarta qur-aanka cabdisan ku salaamaya marka intaan kaga gudba muslimiinta kale oo dhanna waa salaamaya intay maqalkayga muuqaalkayga garanayso arooryo wacan baan leeyahay gaar ahaan haddana dadweynaha reer dhuubley oo hadda maarata aan ku wadano degmada dhuubley arooryo wacan baan leeyahay oo rag iyo dumar bale culumiya caamale waa salaamaya arooryo wacan baan leeyahay maaragtay maarata saaxiibadayda inta maaragtay maarata oo macnaha saaxiibadayda oo radio sunjuni ku teesan ayagana arooryo wacan baan leeyahay rag iyo dumarba ayagoona kala qaadayno isku duuban arooryo wacan baan leeyahay insha allah diina alkariim ilaahay nabadgelyo waa nafsiiyo roob allah noogu daro khayrasan insha allah dee nabadgelyadan allah noo ziyaayo meel hadda nabad odin maaragtay maarata nolol ma taalo nabad baan haysanaa alxamdulilah nabadana hadda wax lagu naalooda weeye insha allah muslimiintana waxaan leeyahay ilaahay nabadgelyada ha noo ballaariyo ilahay idinkiis meel la joogaba nabadgelyo allah nagu siiyo maaragtay kheyr iyo nabadna maarata waan u rajaynayaa insha allah diinaha imigana boqol iyo toban iyo afarta qur-aanka cadadiisa walaal macaani idinku salaama insha allah biilah alkariim aada buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed kulbiyow oo nagala soo xiriiro alabalaanta wada degmada dhoble aad buu mahadsan yahay sida quruxda badan ee barnaamijka uga qayb qaatay ducadiisaas uunoo duceeyena bulshada soomaaliyeed u duceeyey allah noo aqbalo roob baan rajeynayna hadduu allaydmo maadaama meelo ka mid a dalka ee haatanba laga saadaalanayo saasaanta abaarta laliina aada buu mahadsan yahay waa dhegeystayaal weli waxaan ku jirnaa qaybihii hore ee barnaamijka suux wanaagsan ee raadiyaha sanguni barnaamijka kan ayaa barnamij toddobaadla marka laga rabo maalinta jimcaha oo aad halkan ka dhegeystaan beddelkiisii barnaamijka maamulada caruurta oo ah barnaamij gaaran ugu talgalnay caruurta laakiin waa barsidii kale waa barnaamij maalinla ah oo markaasi dhegeystayaasha noogu talagalnay in ay kaga qayb qaataan markaasna nooga warbixiyaan halkay ku sugan yihiin sida loogu waabariistay hadalhaynta waxay tahay lambarku waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal dhammaantiin waxaad helanaa suux wanaagsan dhegeystayaal
hubiyo wadano dhifkii bulanay ku barbara bayre socdadka la xoge badanka goole waa daadacuhada kuwii bilaabe qabkan dhaxaaya bedelinayo waa baayadada kuwii ka bayre socdadka la xoge badanka goole waa daadacuhada dadbadaadmayd dadbadaadmayd dadbadaadmayd gobiyo wadano dhibkii bulanay ku dardaraa
waa hagaag dhegeystayaal waxaad dhegeysaneysaan oo la socotaan barnaamijka subax wanaagsan oo aad la socotaan aan soo marayno qeybihiisii dhexe dhegeystayaasha doonaya barnaamijkan ay ka qabataan nambarka uga qayb qaadan karaan waa saddex soddon iyo saddex lixdan iyo sagaal sagaashan iyo sagaal dhegeysto halkaad ku sugan tahay si lagu abariistay hadleynta waa side facebooka ayaan soo kale live ka nahay oo dhegeystayaashu nagala jaan qaadayaan dhammaantiin waxaan leenahay subax wanaagsan
kuwii bilaabe dabkan dhaxaaya bedelinaayo waa baayadooda kuwii ka bayre socdadka la xoge badanka goole waa daadacuhada kuwii bilaabe dabkan dhaxaaya bedelinaayo waa baayadooda kuwii ka bayre socdadka la xoge badanka goole waa daadacuhada Dadbadaadmayd, dadbadaadmayd, dadbadaadmayd, dadbadaadmayd. Gobiyo wadano dhibkii bulanay ku dardaraa
waa dhegeystayaal waxaad dhegeysaneysaan oo la socotaan barnaamijka ah soo xunaagsan ee raadiyaha sangoni dhegeystayaasha qaar ayaa nagala xiriiraya qaybta sms ka dhegeystaan wuxuu leeyahay magacayga waa maxamed faarax oo jooga xaafadda bosnia ee degmada dhuble ayuu yidhi ugu horreyn wuxuu yidhi waxaan salaamayaa daadiyayaasha- daadiyaha barnaamijka iyo wariyayaasha idaacadda ayuu yidhi marka kale xigta wuxuu leeyahay marka xigta wuxuu leeyahay waxaan ummadda muslimiinta ugu baaqayaa in ay meel walba ay joogaan nabad ku wada noolaadaan aad ma waasi dhegeystaa si dhegeystaan xiga waa caaisha Magac- magaceed- magaceeda waxay ku magacaa caaisha waaye magaceeda waxay tiri waxaan salaamayaa eh, bulshada dhobley iyo iyo waxaa kaloo salaamaya tiri eheladeyda iyo faamilkayga aad bay umahadsan tahay kuwaas waxay ahayn qaar kamid a dhegeystayaasha nagala xiriiray qeybta sms-ka dhegeystow adiga halkaad ku sugan tahay si loogu abreystay hadalhayntu waa side haatana kusoo dhawaada haystaha dhextaalka ee barnaamijka soo xunaagsan
circo circo sagal hareeyo samaleelku miray halay saameeyay beelaha saameeyay beelaha Saymaroba, Ula Masaro, Subahadina mayay daay, mayay daay, soo daashay dhibicdii. Isna say marooba, duula ma saaro. Subaxdiina mayay da'ay, mayay da'ay, soo daadshay dhibicdii. soomaaliyay ma nabadba muqdishooy ma nabadba kismaayoy ma nabadba baydhaaboy ma nabadba Juharey ma nabadba Balad Hawa ma nabadba
gudaama dhegeystayaal waxaan tasoo eeg barnaamijkii subax wanaagsan ood kala socoteen raadiyaha sanguuni sideetan iyo toddoba rubc toddobamiga artis lowlena waxayda barnaamijka wax soo saaree lana socodsiinayay anigoo cabdullahi cabdicasiis saraadada ku kulmeyno barnaamijkan kiisa xiga sidaas iyo nabadgelyo